فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيدا bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada caawa barnaamijka dhuwaxa waraysiyada aan idinkugu hayno idinkana aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah
Oh god. Okay, guys, we gotta get off the roof. These are coming down right next to us here.
iiraan oo caawa gantaale ku weerartay yahuuda sawaariikh ku hoobanaya talaabiib xog ku aadan ayaad caawa dhuwaxa ku dhegaysan doontaan ku dhowaad shan iyo toban yugandes ah oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday weeraro maanta lagula beegsaday shabeellaha hoose xog faahfaahsan ayaad dhuwaxa ku dhegaysan doontaan madaxweynaha maamulka puntland oo sheegay in musuq maasuq uu ragaadiyey maamulkiisa isagoo mas-uuliyiinta maamulkaas ka tirsan ku eedeeyey ku takrifal awoodeed iyo leexsashada mashaariic laga soo qaado hay-adaha caalamiga ah deni oo u dulqaadan waaya dulmigooda ayaan dhuuxa idinkugu haynaa shirweyne ballaaran oo u dhexeeya beelaha mursade maxmuud hiraab iyo wacaysle oo ka dhacayay deegaan ka tirsan wilaayada galgaduud ugaasyo salaadiin waxgarad iyo mas-uuliyiinta wilaayada oo ka qayb galay kulankaasi codadkii ay jeediyeen ayaad caawa dhuuxa ku dhegaysan doontaan soomaalida ku sugan suudaanta koonfureed oo il dhaqaale u noqday muwaadiniinta dalkaas kadib markii halkaasi laga soo calaamadeeyey kiisas yaryar oo dhaqaale badan looga qaatay soomaalida maxaa ka jira in dibi dhaawacir lugta laga gaarsiiyey kumanaan doorar looga qaatay soomaalida faahfaahin arrinkaasi ku aadan ayaan dhuwaxa caawa idinkugu soo gudbi doonnaa barnaamijka sidoo kale caawa hadduu la qadaro waxaad ku dhegaysan doontaan taliyaha booliiska ee dowladda federaalka oo kulankiisii ugu horreeya la yeeshay safiirka iswiidhan u fadhiya xerada xalane maxay ka dhigan tahay arrintan waxaad ku dhegaysan doontaan dhuuxa waxaa sidoo kale barnaamijka qayb ka ah warkii caalamka iyo xubintii caafimaadka
رعوني بحب وإكرامي فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka dhuuxa waraysiyada oo faahfaahsan qodobkiisa ugu hore ayaan soo qabanno dowladda shiicada ah ee iiraan ayaa waxa ay weerar culus ku qaaday yahuudda iyadoona gantaalo la arkaya waaweyn kuwaasi oo ku hoobanaya caasimadda yahuudda ee tal abiib caawa xiisadda ka taagan bariga dhexe iyo sawaariikhdaasi oo ku hoobanaya tal abiib waxaa isha soo mariyey oo inooga waramaya maxamed cali aadan aad baad u mahadsantahay cabdisamed daqiiqado ka hor eh, waxaa warbaahinta wada qabsaday ee khabar sheegaya in dowladda shiicada ah ee iiraan ay sawaariikh badan ku garaacday magaalada talaabiib ee uu caasimadda ka dhigtay kayaanka sohyuuniga ah iyo deegaano kale oo ka hoos jira gumaysiga yuhuudda ee boqolaal sawaariikh ah ayay dowladda shiicada ah ee iiraan waxa ay waxyar ka hor ku garaacday gudaha deegaanada filistiin ee ka hoos jira gumaysiga yuhuudda meelaha ay gantaaladu ku dhaceen eh, waxaa cabdisamedow ka mid ah ee magaalada barakaysan ee alqudus ee ay yuhuuddu gumaystaan talaabiib oo uu caasimad ka dhigtay kayaanka sohyuuniga ah iyo badi magaalooyinka ay xoogga ku haystaan yahuudda ee war ka soo baxay ciidanka ilaalada kacaanka ee xukuumadda shiicada ah ee iiraan islamarkaana laga sii daayey telefishinka dowladda iiraan ayaa waxaa lagu sheegay inay duqaymo ku bilaabeen ee deegaanada gumaysiga ku jira ee filistiin maamulka yuhuudda ee waxa uu dhankiisa xaqiijiyey in duqaymo sawaariikh loo adeegsaday ay ku socdaan meelaha duqaymuhu ay ku habsadeenna ay ka mid tahay ee magaalada talaabiib waad mahadsan tahay maxamed cali aadan ayuu kaasi ahaa sidoo kale waxaa dhacdooyinka bariga dhexe la socday oo isha ku hayay weriye muxsin muxsin haye maxaad raacinaysaa aad baad u mahadsan tahay walaalka cabdisamed cabdulaahi sida uu sheegay walaalka maxamed cali saacad ka hor ciidamada ilaalada kacaanka shiiciga ah ee iiraan ayaa weeraro duqaymo dhanka cirka ah loo adeegsaday ku barigantaalay dhanka maamulka yahuudda iyo deegaanada uu kayaanka sahyuuniga gumaysiga kaga haysto shacabka muslimka ah ee reer falastiin gantaallo boqolaal gaarayo ayaa iiraan dhankeeda laga soo tuuray islamarkaana lagu ganay dhanka dhulka uu gumaysiga ku haysto maamulka yahuudda magaalooyinka yaafa talla abiib oo caasimadda kayaanka sahyuuniga ah netaniya iyo iilaad ayaa sawirro laga helaya waxa ay muujinayaan tobannaan gantaallo ah oo gudaha u galaya magaalooyinkaas haddaynu ku horumarno magaalada tallaabiib waxa ay kaamirooyinka muujinayeen tobannaan gantaallo ah islamarkaana ku dhacayay dhismooyinka dhaadheer ee magaaladan weeraradii hore ee iiraan ku qaaday dhanka kayaanka sahyuuniga ah maamulka yahuudda ayaa sheegi jiray in uu ka hortegey islamarkaana gantaallada uu ku qarxiyey hawada isagoo adeegsanaya raadaarkiisa ka hortagga balse xilligan kaamirooyinka ayaa xaqiijiyey tobannaan gantaallo ah islamarkaana ku dhacay magaalooyinka talla abiib iyo iilaad kuwaasi oo sababay khasaare kala duwan cabdisamed cabdulaahi khasaaraha horudhaca ah ayaa sida ay sheegayso hay-adda warbaahineed ee maamulka yahuudda waxa uu gaaray siddeed dhimasho ah iyo toddoba dhaawac ah kuwaasi oo laga soo diiwaangeliyey magaalada yaafa iyo tallaabiib oo ah caasimadda maamulka yahuudda labadaasi magaalo oo la hubsaday in ay gudaha u galeen kantaalle ay soo tuurtay xukuumadda shiiciga ah ee iiraan qodobada kale ee mudan in la sheego waxaa ka mid ah hogaamiye sare oo ka mid ah ciidamada kacaanka shiiciga ah ayaa sheegay in haddii uu maamulka yahuudda isku dayay in uu jawaab ka bixiyo weeraradan ay iiraan ku qaaday dhulalka uu gumaysiga ku haysto in ay jawaabtooda noqon doonto mid ka adag midda ay hadda ku beegsadeen magaalooyinka uu gumaysiga ku haysto kayaanka sahyuuniga ah madaxweynaha dalka maraykanka baydhan iyo haweeneyda ku-xigeenkiisa ah ee lagu magacaabo kamala hairis ayaa wararka ka imaanaya aqalka cad ee dalka maraykanka laga maamulo waxa ay sheegayaan in si taakataaka ah ay la soconayaan weerarka ay iiraan ku qaaday maamulka yahuudda islamarkaana ay xilligan fadhiyaan qolka howlgallada ayna ka daawanayaan hujuumka ay iiraan ku qaaday maamulka yahuudda cabdisamed wararka ka imaanaya aqalka cad ee looga arrimiya dalka maraykanka ayaa ku warramaya in baydhan uu ciidankiisa ku sugan bariga dhexe ku amray in ay u gurmadaan maamulka yahuudda islamarkaana ay ka hortagaan gantaallada ka soo dhacaya dhanka iiraan islamarkaana ku sii wajahan kayaanka sahyuuniga ah ugu dambayntii kanaalka saddex iyo tobnaad ee maamulka yahuudda ayaa isaga oo soo xiganaya laba mas-uul oo ka tirsan maamulka yahuudda waxa ay sheegeen in jawaabta yahuudda ay ka bixin doonto weerarka iiraan ay tariibka noqon doonto mid ka duwan mararkii hore ee tegey dhammaantood sidoo kale hoggaanka sare ee kacaanka shiiciga ah ee iiraan ayaa sheegay in weeraradan ay ku qaadeen dhanka kayaanka sahyuuniga ah ay jawaab u yihiin howlgalkii ay yahuudda ku dileen xasan nasrallah oo ahaa hogaamiyaha xisbiga shiiciga ah ee isku magacaabay xisballah iyo xubnihii kale ee ka tirsanaa xukuumadda shiiciga ah ee iiraan
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم barnaamijka dhowxa waraysiyada qaybihiisa hore ayaad weli maqlaysaan qodobo kale ayaa idinku soo socda balse markaan warkii caalamka waxaa inoo haya cabdiraxmaan beder cabdisamed cabdulaahi aad baad u mahadsan tahay dagaalyahanada mujaahidiinta waxay maanta qarax la beegsadeen kolonyo ka tirsan ciidamada shisheeyaha ee dullaanka ku yimid dalka soomaaliya xilli ay ku socdaalayeen inta u dhexaysa deegaanada golweyn iyo danow qaraxa ayaa wuxuu si gaara u haleelay ciidamo lugah oo kolonyada hor socday xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaana waxay halkaasi ku dishay saddex askar oo ka mid ah ciidamada shisheeyaha halkii ay ku dhaawaceen kow iyo toban kale oo toddoba ka mid ah ay dhaawac garaaba yihiin duqaymo ka dhacay marinka khaza ayna ku dhinteen dad badan oo shacab rayd ah magaalada rafax ee koonfurta marinka khaza dhacda ayay ciidanka yuhuudda ka geysteen duqayn aad u xoogan oo xagga dhulka ah waxaana ay duqayntaas sababtay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac tirabeel ah madrase lagu magacaabo shajaacatuul umamiya oo ay ku hooyanayeen dad barakacyalah islamarkaana ku taala magaalada khaza ayay sidoo kale ciidanka yuhuudda ka geysteen duqayn aad u xoogan waxaana duqayntaasi uu xushlimada ku shahiiday dad badan oo barakacyaasha ka mid ah halkii ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo adu fara badan sidoo kale xerada nuseeraad ee bariga magaalada khaza silsilada duqeymaha uu ka dhacay waxaa ku shahiiday afar iyo toban ruux oo shacab rayd ah halkii ay ku dhaawacmeen tobannaan ruux oo kale sida ay sheegayaan ilaa wareejo maxalliya oo warbaahinta la hadlay duqaymahani ayaa waxay badankoodu beegsadeen goobo iyo guryo ay degan yihiin qusas shacab ah kuwaasoo ka soo barakacay waqooyiga koonfurta iyo bariga marinka khaza halkaasoo ay si xidhiira uga soconayaan duqaymaha cadowtooya ee yuhuudda duqaymo ka dhacay waddanka suuriya geystayna khasaare kala duwan magaalada dimashiq ee caasimadda dalka suuriya wararkii naga soo gaaraya waxay tilmaamayaan in halkaasay ciidanka saynada yuhuudda ka geysteen duqayn aad u xoogan oo sababtay khasaare kala duwan oo iskugu jira dhimasho iyo dhaawac waxaanay wakaalada wararka ee suuriya tilmaamaysaa in duqayntay si gaara u beegsatay nawaaxiga magaalada caasimadda ah ee dimashik waxayna intaa ku darteen gantaallo kale oo ay soo tuurtay yuhuudda ay ka hortageen ciidanka difaaca hawada wakaaladda ayaa waxay shaacisay in duqayntu ay ka dhacday xaafadda almazah ee magaalada dimashik ayna ku dhinteen saddex ruux oo shacab ah halka sidoo kale ay ku dhaawacmeen sagaal ruux oo kale duqayntani ka dhacday xaafadda almaza ayaana waxaa dhawaqeeda laga maqlay inta badan magaalada dimashik iyo nawaaxigeeda siday ku soo waramayso wakaaladda wararka ee suuriya ciidamada saanada yuhuudda ayaa waxay markii afaraad oo xidhiir a beegsanayaan magaalooyin ku yaala dalka suuriya waxaana ay duqaymaasi dhaliyeen khasaare kala duwan oo iskugu jira dhimasho iyo dhaawac waxaana sidoo kale jira burbur ka dhashay duqaymo ay ciidanka saanada ku garaaceen magaalooyin badan uu dhac waddanka suuriya dadaado fara badan ayaa ka qaxay dalka lubnaan iyagoo ka cararaya duqaymaas haynada yuhuudda madaxa hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha qaxootiga ayaa wuxuu sheegay inay in ka badan boqol kun oo qof u qaxeen dalka suuriya iyagoo ka cararaya weerarada ballaaran ay yuhuuddu ka wadaan koonfurta dalka lubnaan madaxa hay-adda ayaa sheegay in dadkan ay iskugu jiraan lubnaaniyiin iyo suuriyiin qaxooti ku ahaa dalka lubnaan dadkan waxay u badan yihiin muwaadiniin suuriyaanna oo ay la socdaan dad lubnaaniyiinna ayuu yidhi madaxa hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha qaxootiga muwaadiniinta suuriyaankai hadda dib ugu laabtay dalkooda ayaa horey magangelyo ugu raadsaday dalka ay dariska yihiin ee lubnaan hal dhibic shan milyan oo qaxooti suuriyaana ayaana dib udejin ka helay dalka lubnaan muddadii ay dagaalka halkaasi ka socdeen mas-uulkan ka tirsan qaramada midoobe ayaa wuxuu sidoo kale sheegay in labadii maalmood ee ugu dambeeyey aad u kordhayeen tirada dadka u cararaya dhanka suuriya shacabka faraha badan ee ka baxsanaya duqeymaha yuhuudda ayaana la arkayey iyagoo ka gudbaya kontaroolka almasna oo waa kan ugu weyn ee laisku kala gudbo xuduudda labada dal dowladda suudan ayaa arasef ku eedeysay inay dileen in ka badan saddex kun oo carruur ah golaha daryeelka carruurta ee dowladda suudan ayaa kooxda arasef ku eedeeyey inay dileen carruur kor u dhaafaysa saddex kun tan iyo bilowgii dagaalka mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda ayaa ka dhawaajiyey in meelaha qaar carruurta loo adeegsanaya gaashaan dagaal kooxda arasef waxay dishay in ka badan saddex kun oo carruur ah qaarkoodna waxay u adeegsanayeen gaashaan dagaal ayuu yidhi xogayaha guud ee suudaan cabduqaadir cabdulaahi waxaa kaloo intaa ku dareen konton iyo siddeed gabdhood oo horey loo kufsaday ku umuleyn khartuum sidae sheegtay wasaaradda horumarinta bulshada ee suudaan ciidamada yuhuudda ayaa waxay xog ku galeen xerada balaada ah waxayna halkaasi kala kulmeen iskacaabidno xoogan ciidamada sahaynada yuhuudda ayaa xoog ku galay xerada balaada ah oo ku taala magaalada naabolis ee waqooyiga daanta galbeed waxaana halkaasi dagaal iskacaabinna kala hortagay xoogaga falastiiniyiinta goobjoogayaal ayaana sheegayeen gudaha xerada laga maqlayey dhawaaqa rasaasa isdhaafsadeen labada dhinac maanta barqadii ayay ciidamada gumaystaha yuhuudda waxay weeraro isdabajoogga ku qaadeen magaalooyin ku yaala daanta galbeed waxayna ku xidheen tala falastiiniyiin ah halka ruux kaleoo falastiiniyahn ay ku togteen magaalada qadiimiga ee naabolis sida laga soo xiganaya ilawareedii caafimaad ciidamada milatariga suudan ayaa duuqeeyey gooba ay deganaayeen xogaga dacmu sariic ama r s f waxaa magaalada caasimadda ah ee khartuum iyo gobollada kale ee dalka suudaan ka dhacay dagaallo xoogan oo u dhexeeya ciidamada dowladda suudan iyo xoogaga dacmu sariica ila wareedyo maxalliya ayaa warbaahinta u sheegay in ciidamada suudan ee siisdabajooga u duqeeyeen barqadii maanta fariisime ay ciidamada dacmu sariic ku leeyihiin bariga caasimadda khartuum iskoorimaadyo xoogan ayaa laga soo sheegayaa gobolka darfur inuu ku dhex maray ciidamada iskudhafka ee taabacsan milatariga suudan iyo xoogaga r s f qaramada midoobe ayaa dhaleeceysay dullaanka dhanka dhulka ay yuhuudda ku qaaday koonfurta lubnaan xogayaha guud ee qaramada midoobe ayaa ka soo horjeestay dullaanka dhulka ah ee uu maamulka gumaystaha yuhuuddu saacadii lasoo dhaafay ku galay gudaha dalka lubnaan waxaana uu sheegay in xukuumadda benyamin netanyahu ay middaasi ka soo gaari doonto dhiigbax ballaaran loona baahan yahay in la sameeyo tashi xoogan si looga baaqsado middaasi waa sida uu hadalka u dhigaye afhayeenka xogayaha guud ee qaramada midoobe ayaa yidhi ma aanan doonaynin wakhti xaadirka aynu aragno maamulka israa'iil oo duulaan dhanka dhulka ku galaya gudaha dalka lubnaan afhayeenka wuxuu intaa ku daray in ciidamada nabadilaalinta qaramada midoobe ee ku sugan lubnaan ay hadda wajahayaan xaalado adag maadaama ay noqdeen kuwa u nugul weerarada kaga imaanaya labada dhinac ayna hadda awoodin xitaa inay sameeyaan roondooyinkii caadiga ahaa ee ay u bixi jireen mararka qaara markii saacadii lasoo dhaafay warbaahinta si aada u qabsaday qabar ka sheegaya in maamulka gumaystaha yuhuudda uu gudaa u galay dalka lubnaan waxaa si aadaas ku soo taraya warbixinada iyo taqhriirada faraha badan dhegaystayaal caawa wararka caalamka waanaga intaa
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka dhow waxa waraysiyada qaybihiisa hore ayaannu ku guda jirnaa madaxweynaha maamulka puntland ayaa wuxuu sheegay in musuq maasuq uu ragaadiyey maamulkiisa isagoona mas-uuliyiinta maamulkaas ka tirsan ku eedeeyey ku takrifal awoodeed iyo in ay leexsanayaan mashaariicda laga soo qaado hay-adaha caalamiga ah madaxweynaha maamulka siciid deni ayaa wuxuu sheegay in arrintani tahay mid aan loo dulqaadin karin isagoona dulmigooda u adkaysan waaye waa kan deni oo arrimahaasi ka waramaya
waxaa nasiib darro ah oon rabaa halka farriin inaan u diro waxaa soo baxay nidaam kaleeto waagii hore dalka hay-adaha badankood dad ajaanibaa madax u ahaan jiray qofka xafiiska dowladda jooga isaga ruuxadiisa ku takrifal baa dhici jirtay oo wuxuu rabaa inuu u soomaaliyeeyo siduu rabo isagu uu wax loogu yeelo hay-adihii dhinac kale ay ka wareegeen oo dhallinyaro reer puntland ay wada shaqaalaysiiyeen ama soomaaliya ninkii meesha la shaqaalaysiiyey meeshuu mushkiladdii xalin lahaa oo uu dadka fahmi lahaa isagiiyaa isagana wuxuu samaystay qorsho kale oo gaar ah isagaa qor awal kuwa kan waxay rabaan bay ballaangaraynaya ilaakiin kan wuxuu samaynayaa xaafaddiisii gurigiisii kambani uu isaga leeyahay n j o isagu furtay ayuu rabaa mashaariicdii inuu marsado ogaada dowladdu arrintaa waa ogta waana waxyaabaha laysaga daba imaanayo la raba in laga xisaabtamo cid kasta oo hay-ad dowlad u shaqaysa iyo qofka aan hay-adaha dawliga u shaqayn nin walba xuquuqdu leeyaha lagu dhaqi doonaa mid walbana sida uu yahay baa loola dhaqmi doonaa ruuxadeeda dowladda macalasaf inaan inta ka sheego waa waa rabaa kuwa dowladda usoo galaa jira mashaariiciga gaar u leeyihin inay ku ilaashadaan waa la socdaa iyadana marka dhinac walba meesha waxaa ka abuurmay shaqooyin kaleeto aan dalka u habboonayn oo horumarkiisa aan u wanaagsanayn
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم barnaamijka qaybihiisa hore ayaan dhegaystayaal weli isla maraynaa markaan waxaad ku soo dhowaataan xubintii caafimaadka waxaa inoo haya doctor qorax أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا doctor qorax ku soo dhowow xubinta caafimaadka su-aasha xubinta caafimaadka waxa ay tahay waxaa jira caruur yaryar oo ku dhalata xaniinyaha oo aan dibadda usoo bixin oo gudaha ku jira ama midkood oo gudaha ku hara midna uu bannaanka u soo baxo arrinkaasi maxaad ka leedahay maxaase tale ah oo aad bulshada ka siin lahayd bismi illaahi raxmaan raxiim waa mahadsan tahay xaniyaha hal ama labo inaysan soo degin oo meeshay gelayeen ama loo yaqaano qooraha ama skartamka gudihiisa laga waa inayihii ku jiray oo waxyaalaha loo yaqaano undecided testis anatomy ahaan ama haycal jismi qaabka u dhisan jirka cunuga markuu caloosha hooyada ku jiro iniinta yararka ama xaniyaha waxay ku jiraan cunuga dhabarkiisay ku jiraan marka waxay soo degaan cunuga markuu jiro toddoba bilood ilaa sideed bilood bay soo degaan sababta usoo degayna waxay tahay xaniyahaasi maadaama ay tahay meelihii lagu sameynaya sbamka ama minada waxay u baahan yihiin qabow marka waa laga soo saaraya dhulka jirka kulul si macnaha usoo galaan xaniyaha oo ka fog jirka marka waxaa dhacda inay hal xaniin la waayo ama labadoo la waayo bilateral ama unilateral undescended test marka waxaan rabnaa in ummadda u sheegno umulisooyinka hooyooyinka dhakhaatiirta qof kastoo ku lugla dhalinta cunuga wiilka ah inuu marka uu fiirsho marka uu dhashaba uu fiiriyo ina inimihii labadii ama hal inay ku dhex jiraan iskorotamka haddii la waayo marka waxaa la rabaa sida ugu dhaqsiyaha badan in dhakhtarka qaritaanka lala xiriiro si loo soo dejiyo xaniiyahaasi sababtoo waxaa dhacaysa cunuga markii uu yaryahay way fududaha laakiin markuu weynaado waxaa dhacda in lagu guuldaraysa in la soo dejiyo waa aan arrin jirto la arkay waa mahadsantihiin الناس رضيا وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا ايجابيا
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaad dhegaystayaal maqlaysaan waxaa idinku soo maqan qodobo waaweyn oo ay ka mid yihiin shir aad u ballaaran oo saddex geesood ah oo ka dhacay qaybo ka mid ah wilaayada islaamiga ah ee galgaduud munaasabadaasi gabagabada uu ahayd codadkii laga jeediyey ayaan goordhow idiin soo gudbi doonaa balse markaan aynu aadno dhanka iyo koonfurta suudaan waxaa lagu soo waramayaa in soomaalida ku sugan suudaanta koonfureed ay il dhaqaale u noqdeen muwaadiniinta dalkaas kadib markii waddankaasi laga soo calaamadeeyey dhowr kiis oo yaryar kuwaasi oo dhaqaale badan looga qaatay soomaalida waxaan ka xusi karnaa oo ugu dambeeyey in nin ka mid ah ganacsatada gaadiidleyda ah ee ka howlgasha gudaha dalkaas uu dhaawac yar gaarsiiyey dibi halkaasina waxaa ninka soomaalida ah ay maxkamadda suudaan ka tirsan ugu xukuntay laba iyo toban kun oo dollar in uu bixiyo qayb ka mid ah lugta ayuu dhaawac yar ka gaarsiiyey dibiga waxayna dadkaasi u arkeen arrinkan arrin ay dhaqaale uga samayn karaan iyadoona ugu dambeyn maxkamaddii ay xukuntay in labaiyo toban kun oo dollar laga qaado ninkaasi ganacsadaha soomaaliyeed waxaa sidoo kale intaasi dheer in lacag kun ka badan ay qaadanayso sidoo kale maxkamadda waxaa ka waramaya darawalkii gaadhiga jukus iyo dibiga oo kumanaanka doolar laga shubtay dibigaas labi-iyo toban kun iyo dhowr boqolaal laga qaatay lugtaas keliya labi-iyo toban kun iyo jajawaa laga qaatay oo maxkamadda xukunta weliba oo tay baxsha lacagtaas magacaasaa la yidhaa lacagta baxsha la yidhaa adniguna waxaa leeyahin aan waraaqa wadda horaadno aan xagga samayna walbanaafkaasoo ogyaha fiirsa labi-iyo toban kun iyo lacagtii weliba booliska waxdha bannaan ka yihiin oo weliba maxkamada xukuntay mixoog qor kuma qaadan maxkamada xukuntay oo talcadsi baxsha ma ahan kiiskii ugu horeeyey oo dhaqaale badan looga qaato soomaalida waxaa sidoo kale cajiib ah in ganacsado kaleo soomaaliyeed oo gaadiidley ahaa isagana lacag ku dhow saddex kun oo dollar laga shubtay kadib markii lagu eedeeyey inuu ka naxiyey ey ku hos jiray gaarigiisa uu xilligaasi kiciyey
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين
waa hagaag taliyaha booliiska ee cusub asad diyaano oo markiisii ugu horeysay xalana iska xaadiriyey ayaan barnaamijka idinkugu haynaa balse aynu ku horumarno dhanka iyo gobolka galgaduud shirweyne ballaaran oo u dhexeeya beelaha mursade maxamuud heraab iyo sidoo kale wacaysle ayaa wuxuu ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada galgaduud ugaasyo salaadiin waxgarad iyo sidoo kale mas-uuliyiinta wilaayada ayaa waxa ay kelimaad kala duwan ka jeediyeen munaasabadii kulanka gabagabada u ahayd shirka waxaa ka soo qayb galay salaadiinta beelaha nuqabada mas-uuliyiinta wilaayada iyo marti sharaf kale beelaha mursade wacaysle iyo maxamuud heraab oo kulanka ballaaran ku yeeshay galgaduud ayaa ka hadlay arrimo fara badanna oo ugu dambayntiina xal ay ka gaadheen iyo sidoo kale in laga hortago duulaanka ay shisheeyaha iyo dowladda federaalka ku soo qaadeen mujaahidiinta soomaaliya ka halgantaa ugu horeyn waxaa kulanka ka hadlay ugaas cabdulaahi daahir axmed ugaaska beesha mursade بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ilaahay baan u mahad celinaynaa shirkan lagu kulmiyey maantay annagoo ah saddexda beelood ee ansaarta ee gobolka galgaduud oo daadeynayso wilaayada galgaduud iyo odayaalo marti ay noogu yihiin xarakada ka tirsan waana soo dhoweynaynaa intaa ka bacdi shirku saddex maalmood oo noo socday waxaana uga tashanaynay saddex arrimood saddexdaas arrimood oo ah siaan horta kow saddexda beelood aan u midayn lahayn oo aysan wax allaale wax yaryaroo ku dhex jira aan uga saarno ilaahay waa noo fududeeyey alxamdulilaah waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala laba qofood oo maxkamadda u furan oo isdacweyne waa la arki doonaa laakiin laba beeloodoo dambe oo gobolka galgaduud degka oo beelahan ka mid a oo isdacweyna ayagoo beela ah magac beela sheegaa inaysan dib dambe loo arki doonin tan kale waxaan kaloo ku ballannay inaan u diyaargarowno sidaan cadowga iskaga difaaci lahayn waxaan rajaynaynaa marka insha allahu tacaala shirka kusii xigi doona waxaan iskugu tegi doonaa meelaha hadda ay haystaan insha allah taa waxaa ka gudmay waxaad ogsoon tihiin gobollada dhexe xamlada lagu soo qaaday ilaahay maaragta cadowgu waa ku jebiyey waxaan kaloon halkan ka salaamaynaa oo aan halkaan salaan uga dirayaa dhammaan mujaahidiinta caalamka gaar ahaan kuwa bariga afrika waxaan halkan uga ducaynaynaa amiirkeenna abu cubayda oo runtii u dhabar adeygay oo u dheelmaday oo u soo jeeday sida cadowga looga dafci lahaa weerarka ay soo qaadeen waxaan leennahay ilaahay ajri xasanaad allah ku siiyo camalkaagana ilaahay maaragtay sawaab allah kaaga dhigo annaguna waxaan nahay daraf aad ku tashanayso garabkaaga taagan mujaahidiinta nala jooga oo halkan jooga oo suquurta ku jirta iyo annagu waxaad ogaataa inaan sawaa'an nahay sawaa'an inaan nahay oo isla mid aanna halkaas aan ku tashanno maalin iyo habeen aan isla joogno cadowgana aan iskaga difaaci doon tan kale waxaad ogsoontihiin dad qabiilka sheegto oo qabiiladeenna sheegto oo beelheblaan nahay ama hawiyaan nahay ama mursadaan nahay ama heblaayaan nahay yidhaahda dadkaas waxaan u sheegaynaa mid oo hadlaaya wuxuu yidhi mursada waxaa lagu yiqiina inay dagaalamaan mursadaha lagu yiqiina inay dagaalamaan mooryaantooda maane waa culummadooda iyo waxgaradkooda iyo akhyaartooda waa waxaan u sheegaynaa dhinac kastaa ka yimaadiine shirkan aan qabana dadka ku abtirsada ha toobad keenaanaan leenahay hirdada ka tirsan hawshu sidoo hore uma taallo wax badanaa ka bedelan ilaahay u toobad keena waxaan u diyaarnahay laba shay inaan carabkeennana iku awootino adinkeennana aan iku difaacnaan u diyaarna carabkeennana waa iku awootinaynaa oo ilaahayaan waxaan ka baryaynaa in ilaahay imtixaan dhexdiinna ou ku rido gacanteennana waa iku dafcinaynaa ilaahayna waa u tala saaranaynaa arrintaas waddankana dhalyo lagu xakumi maaye diinaa lagu xakumaa meesha aan joogno amiirkeedu waa abu cubayda waa idiin sheegaynaa xasan gurguurta ma ahan qaramada midoobey ma ahan afrikaan kale ma ahan reer yurub ma ahan maraykan ma ahan waxaa muslimiinta joogta sakiir iyo kabiir waxaa amiir u ah oo madaxa u saaran yihiin oo asamca wadaacan eyu yihiin amiirka bariga afrika abu cubayda soo diyaar weyniin diyaaraan u nahay insha allahu tacaalaa waxaadna ogaa doontaan wax allaale wix uuna soo amro ou sameeyaydhaa nafteenna iyo maalkeenna iyo carabkeenna inaan amarkaas uga qaadanno aan uga dambayno oo cadowga lagu dafcina insha allahu tacaala wasalaamu calaykum waraxmatullah
intaasi kadib waxaa mikrofoonka ah lagu soo dhoweeyey ugaas ciise ugaas maxamuud carab ugaaska beesha maxamuud hiraab bismiillah alxamdulilaah ilaahay baa mahadayskale mahaddaasana kadib waxaan u mahadleehaa culummada iyo mas-uuliyiinta shirka qiimaha iyo sharafka badan la dhigtay muddada hadda hore loo soo sheega socday haddii alla ku roon yahay shirka waxaa ku talaysa haayey saddexda beelood ee degta gobolka galgaduud waxayna uga tashahayeen danahooda ugu horeyn waxaa maaragta lagu meelmariyey in saddexdaas qolo ay yihiin haddii alla ku roon yahay saddex qoys oo isku maaragta dan ah isku aragti ah waxaa la intan la yidhaahna aysan dhex ool wanaag iyo sharaf iyo qaymo badan oo ay dhex yaallaan dee la ku roon yahay waxyaabihii hore u jiri jirana waa lasoo afjaray waxaana lagu soo afjaray inay walaaltinimo iyo maaragta wanaag u dhaqmaan isku maamulaan ilaahay kitaabkiisa ilaahay kitaabkiisa wax kasoo haraabo ma jiraan wax kasta oo dhexdooda ah waa inay ku dhammaystiraan ay ku ballameen ilaahay kitaabkiisa wax kasta oo maaragta qabiilaadkana dhex marana inay maaragta kula dhaqmaan ilaahay kitaabkiisa cid kasta oo ka soo horjeeda ilaahay kitaabkiisane inay cadowgooda tahay cid kasta oo ayaga la qaadatay ilaahay kitaabkiisane inay maaragta gacal u tahay intaas kadib waxaan haddana rabnaa inaan la hadalno dadka maaragta haddii alla kuu roon yahay reer maxamuud hiraab ah sida qaldan maskaxda looga cunay u shaqayhaya dadka cadowga ah oo maaragta gaalada daba socda waxaan leenahay dhammaan horta dadka muslimiinta ah waxaa anfacaa ilaahay kitaabkiisa qof kasta wixii ka maqan ama ku maqan waxay uga dhigi kartaa ilaahay kitaabkiisa waxaan ilaahay kitaabkiisa aynu oo wax lagu gaarahona ma jiraan akhriya adduun waxaan ugu baaqaynaa qof kasta oo muslim ah ahlu tawxiida inay qaadatay ilaahay kitaabkiisa ugu dambeyn waxaan leenahay bersha reer maxamuud iraab waxaan isku ognahay ilaahay kitaabkiisa inta hadda ka baxsan oo haddii alkuranya cadowga la socota ha ka soo laabteen hana u soo laabteen ilaahay kitaabkiisa wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu suldaan daa'uud xasan aadan waa suldaanka guud ee beesha wacaysle wuxuu kelimad muhiim ah ka jeediyey munaasabadda awalan waxaan u mahad celinaynaa allah subxaanahu wa tacaala noogu soo dhammeeyey shirkii wadatashiga ahaa iskugu yimaadeen saddexda beelood ee degta gobolka galgaduud ee ansaarta ah ka mid yihiin beesha murusaday saddex iyo sagaal iyo beesha maxamuud hiraab iyo beesha wacaysle ay iskugu yimaadeen ilaahay nagu soo gebangabeeyey nabadgelyo aan u mahad celinaynaa shirkaanu waxa waaye marka shir looga tashanayey xoojinta kitaabka ilaahay looga tashanayey xoojinta midnimada beelaha ansaarta ee saddexda ah ee galgaduud sidaa waxau murursade maxamuud hiraab iyo wacaysle meeshan waxaa iskugu yimaada marka odayaashooda duubabkooda iyo waxgaradkooda waxayna isla qaateen siday isla hore ugu taagnaayeenba inay ilaahay kitaabkiisa xoojiyaan gaaladana iska dhiciyaan waxay kaloo isla qaateen beelaha wadadega oo quwadii islaamiga ahayd ee walaalaha ay ku ahaayeen dadka muslimiinta ah ee meesha jooga inay xoojiyaan midnimadoodii waxaan leenahay amiirkeyna axmed cumar abi cubayda waxaan leenahay ballantaadii iyo mubaayacadaadii waan ku taagannahay khaasatan beesha wacaysle oo anugu suldaanka ka aha waxaan leenahay haddaad badda gashaan ood badda na amartay inaad badda galna waan kaa dabagelaynaa insha allaahu waana ku raacsannahay ballantiina waan ku taagannahay ninka hadda beesha ka dhashay xasan gurguurte waxaan leenahay baraa'adaynii mar horaan muujinay haddana waxaan u sheegaynaa hadduu mar kale haddana ou isna soo hawaysto inaan u taagannahay inaan iska celino sababto ah iimaan iyo ninjeclaysi meel islama galaan waxaan ku walaalownay kitaabkii ilaahay walaal naga dhigay ninkii kitaabkaas ilaahay nagula jirana walaalkeenna wey asaa amiir noo ah ninkii ilaahay kitaabkiisa ka hor yimaadana walow kaana akhrab haba noo dhowaada beri baan kana waxaan u sheegaynaa marka hadda la socda oo ciidamadiisa ah oo baaq toobakeena aan u dirnay wixii ka yimaadeen way ka yimaadeen wixii hadda ku herana waxaan leenahay waa idin soo dhowaynaynaa ilaahay u soo noqda intay hadda nafta idinku jirto haddii aad meeshiina ku soo jirtiinna insha allah wayse kiin celi doonaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu sidoo kale waxaa shir weynaha saddexda beelood ka hadlay nabadoon mira weheliye culisow kaasi oo ah guddoomiyaha odayaasha dhaqanka wilaayada galgaduud bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin walcaaqibatu lilmuttaqiin walaa cudwaana ila cala alcaalimiin ashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah waashhadu anna maxamadan cabduhu warasuuluh ayuha likhwa ilaahay baa iskale mahad nimcooyinkiisa faraha badan oo noo galay nimcatulislaam waliimaan allahaasaan mahad celinaynaa waxaan u mahad celinaynaa dadka muslimiinta walaayada islaamka gobolka galguduud raggii adiga maarata shirkan saddexda beelooda daadihinayey ayuukana waan u mahad celinaynaa waxaan rabnaa saddexda beelood maxamuud hiraab iyo murursade iyo wacaysle waxay ku walaaloobeen midnimo iyo walaalnimo iyo ahwalnimo qalbi fiican walaal fiican soo dhoweyn fiican sida dhulalkaoo kale inay ka walaaloobaan isdhex galaan ilaahay kitaabkiisa ku walaaloobaan sidaasay isla qaateen midnimada sidaas ay isla qaateen waxaan rabnaa insha allahu tacaalaa walaalnimadaas iyo hallamada shirkaas saddexda maalmood socday intaasaa looga tashanayey waxaan rabnaa oon rabnaa inaan ugu baaqno reer maxamuud hiraab qolada riddada la socota waxaan ugu baaqaynaa ka soo laabta gaalana ma anfacdo waxaanan qaadannay haddaan reer maxamuud nahay ilaahay kitaabkiisaan qaadannay haddaan culummo nahay haddaan odayaal leenahay haddaan dhallinyaro leenahay haddaan gabdhaha muslimaadka leenahay ilaahay kitaabkiisa ayaan qaadannay waxaanan u qaadannay gaalo iyo cawaankeeda iyo xaaraan la socotoo dhan sakiir iyo kabiir ila ilaahay subxaana wa tacaala hay inta dhiman inaan isdaba dhigno adiguna inaad nagala qayb qaadataan oad ka soo laabataanaan rabnaa insha allah saasaan ilaahay weydiisanaynaa qodobka kaleed oo labaad oo aan ku hadli doono amiirkanaga abucbayda ilaahay xaafidaan leenna waxaan ku rab taaganna iyo cududannada ilaahay kitaabkiisa asaguna wuxuu amiir nooga yahay laa ilaaha ila allaahu ou amiirna noogu yahay asagaasaan waxaan leennahay allah nagu soo bixiyo allahna nagu ilaaliyo wabilaahi towfiiq warkii intaasaan ku soo koobaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kelimaadka laga jeediyey munaasabaddu waa ay badnaayeen waxaa sidoo kale madasha ka hadlay mascuud xasan casir kaasi oo ah afhayeenka odayaasha dhaqanka wilaayada galgaduud bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabbilcaalamiin waxaan u mahad celinaynaa wilaayada islaamiga shirka wadatashiga ah oo muddada saddexda maalmooda socday ee aan uga wada tashanaynay ilaahay subxaanahu watacaala kitaabkiisa qaabkii loo koryeeli lahay annagoo xilli badan aan soo marnay oo beelaha saddexda beelood ah oo halkan jooga ay ku soo duuleen xasangurguurta iyo xulafadiisu afarta birjaanana ciidama khashina oo ilaahay kitaabkiisa ka beddel qaatay oo keenay ilaahayga subxaanahu watacaala hayna waafajiyey inaan xududdeenna isgarabsanno ilaahay baa mahadda iskale subxaanahu watacaala ilaahayna waa naga jabshay ilaahay subxaanahu watacaala ayaan ku mahadinaynaa beelaha mursade iyo maxamuud horaab iyo waceesle ee halkan fadhiyo waxaan ummadda muslimiinta meel kastay joogaan aan u sheegaynaa sidaan isu garabsanno isu garabsada ilaahay kitaabkiisana isu garabsadaan leennahay ilaahay subxaanahu watacaala mubtadiintana wuu jebinayaa iyo gaalada maraykanku ugu weyn yahay ilaahay baa jebiyey haddana waa naga jebinayaa insha allahu tacaala waxaan uga tashanaa halkan in aan dhan kasta hadday ganacsi tahay hadday dhaqaalaha intiisa kala duwan ay tahaba inaan kor yeelno ilaahay subxaanahu watacaalana aan barinno gaaladana ilaahay waa naga jebinayaa haddaan ilaahay kitaabkiisa qaadanno awaamirta uuna siiyana aan qaadanno wax naga hallaabaa uma jiraan insha allahu tacaala waxaan leennahay ilaahay subxaanahu watacaala kitaabkiisa baa na deeqo wax nooga hallaabah uma jiraan asigaas ayaa nugu filan mujaahidiintana waxaan leennahay meel kastay joogaan suquurta kuwa ku suganna waxaan leennahay ilaahay subxaanahu watacaala kuwa ku safra oo maydaanka ay joogaan ku safra ilaahay subxaanahu watacaala ajri xasana aan kuwi karaa in siiyaan leennaha kuwii shahiidana waxaan leennahay shahaadadooda allah ka aqbalo insha allahu tacaala waxaan leennahay amiirkeenna abucubayda waxaan leennahay ilaahay subxaanahu watacaala ha noo xafido waxaan ku walaalownay amiirna noogu yahay kuna taabacsannahay ilaahay subxaanahu watacaala kitaabkiisa koryeelidiisu amiir noogu yahay asiga ayaan ku taabacsanna aan si guud ahaaneedba insha allahu tacaala waxaan leennahay ilaahay subxaanahu watacaala ummaddeenna kuwii kutaba qaata allah ka dhigo jihaadkuna wuu soconayaa jihaaduna maadin ilaa qiyaami saaca wuu soconayaa noogula jixinjixi maa marka insha allahu tacaala minii gaala afarta bajaala la keeni rabay minii kalaba cidkii noo jixinjixi rabta iyo ciddii iska dhaafi rabtaba annagu beri baan ka naha gaalo biidni illaahi tacaala baraa baana ka qaadannay ilaahay kitaabkiisa ciddii ku dheganna wax ka bixi maayaan jazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu gabagabadii kulanka ballaaran ee dhex maray beelaha mursada ee maxamuud hiraab iyo wacaysle waxaa soo xiray sheekh cabdulaahi abuukhaalid waaliga wilaayadii islaamiga ah ee galgaduud alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin walcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila cala aldaalimiin واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه واتباعه ومن سار على نهجه واستنى بسنته الى يوم الدين اما بعد الله سبحانه وتعالى ayaa u mahadcelinaynaa awalan wa aakhiran allihii lagu hanuuniyey islaamnimada bacdallahi subxaana wa tacaala waxaa u mahadcelinaynaa jamcigan maanta halkan ku kulmay salaadiinta iyo nuqabada iyo duubabka qabaa'ilka saddexda ah beesha murunsade iyo mahmuud iraab iyo waceesle waxaanu leenahay jazaakum allahu khayr aljazaa waxaa u adeegeysaan mas-uuliyaddiinna uga adeegeysaan islaamka waxaad u dadaalaysaan naftiinna oo ilaahay inaad ugu dhowaataan acmaasha aad samaynaysaan kulankan wuxuu ahaa kulan oo wada tashi ah hoggaanka dhaqanka qabaa'ilka saddexda ah iyo wilaayada u dhexeeyey kulankan wuxuu ku soo aaday wakhti aad iyo aad u qiimo badan barwaaqii nicmo badan iyo guulo badan ay jiraan ayuu ku soo aaday waxaa laga hadlay wadciga iyo xaaladda dad taagan iyo meesha la maraayo waa la iswaraystay waxaana laisu sheegay kheyr fara badan iyo wanaag iyo horumaraa laisu sheegay haddii ay tahay dhinaca amniga iyo nabadgelyada haddii ay tahay dhinaca isku xirnaanta qabaa'ilka iyo deegaamada haddii ay tahay jaanibka ideega iyo horumarka ilaahayna subxaanahu wa tacaalaa arrintaasi loogu mahadceliyey in badan kadibna jamacagaana ma odayaasha iyo walaayadaba iska niqaasheen qodobo dhowr ah ay ka mid yihiin isku xirnaanta iyo wadajirka oo in aad iyo aad loo xoojiyo haddii ay tahay qabaa'ilka hadda ay yihiin gudahooda haddii ay yihiin majaalaadka kala gedisan oo camalka jamaaciga ah maanta socdo majaalaadka kala gedisan dadka ugu jiro walaaye hadday tahay jeeshkii hadduu yahay runtii khayrka iyo wanaagga laisku kaalmaysto watacaawanu cala albiri wataqwa ayaa laga hadlay si fiicanna meela loo dhigay waxaa kale laga hadlay in la xoojiyo jihaadka iyo halganka iyo kudhaqanka shariicada islaamka maanta in la baahiyo meelaha gaarin deegaamada ka dhowdhow ah in dacwadii iyo diintiina la gaarsiiyo codowgana layska riixo waxaa kale laisoo xasuusiyey nicmooyinka ilaahay iyo nasriga iyo guulaha ee runtii ilaahayna siiyey subxaanah wa tacaala weliba waxaa si gaara xasuus u mudnaa hoolka shirkan ku socday wuxuu ahaa hoolkii sanad ka hor saddexdan qabiil ay ku kulmeen ay ku ballameen ay isku dhaarsadeen xillagaasoo runtii codowga walaayada jihooyin badan markaasi ka soo weerarayay cooswiin ay soo fadhiisteen ceeldheer ay joogeen budbud ay soo fadhiisteen wabxa ay yimaadeen aanlahali ay yimaadeen jihooyinka walaayada markaasay soo galeen hoolkii shirkaasi codowgaas ka hortagadiisa midnimadoodii wadajirkooda inay muujiyaan qabiil walbana jihada uu ku aadan yahay in asaga markaasi oo runtii shafka u dhigo codowga lagu ballamay si gaara marka xuduurkan ama jamcagan wuxuu soo xasuustay dadka ka qayb galayba shirkaas hore runtii iyo maanta meesha la maraayo ilaahay baana subxaana wa tacaala loogu mahadceliyey maalintaasoo runtii codowga tiro badan iyo hub badan iyo odayaashooda wixii markaas riddada hogaaminayey isangurguurta soo fadhiistay dhuusmareeb maalintaasi in ilaahay markan loo shukriyo haddii maalintaasi ay yaraayeen oo taya ahaan iyo tiro ahaan bay yaraayeen oo maalintaasina waa shibahaysay waa u ekayd laakiin ilaahay macrakadii faasilada ahayd coos weyne ayay ilaahay ku dabar jaray meeshaas ayay ka kala carareen nicmadaasi marka waa ahayd waxay ahayd nicmo oo aad iyo aad loo xasuustay ahayd ilaahayna badan subxaanahu wa tacaala ku mahadsan yahay intaas kadib waxaan dardaarmayaa inaan fulinno wixii meeshaanan ka kala qaadannay wixii go'aameen la qaatay qodobadii meesha ka soo baxay oo majaalaadka kala gedisan looga hadlaayay weliba si itqaan leh oo maaragtay adag in looga soo baxo ilaahayna subxaanahu wa tacaala wuxuu jecel yahay addoonka haddii samaynaayo camal camalkaasi in wanaajiyo ou sugo ina allaha yuxibu idaa camila axadukum camalan an yutqinah mas-uuliyaadka dhammaantood odayaasha heerarkooda kala gedisan in dariiqaasi iyo waddadaasi aan xaqiijinno waxaan kala dardaarmaynaa wuxdada gaar ahaan iyo midnimada iyo wadajirka faa'iidadeedu waa aragteen maalintaan ka sheekaynayna hoolkan aad ka shirteen ayaad ogeydeen maalintii haddaan isla ognahay iyo hoolkan aad ka shirteen oo xilfiga iyo garabsiga aad qaadanayseen waxay jiryaa og tihiin faa'iidada marka arrintaas laga helayn oo ilaahay subxaana wa tacaala naga siiyeyn waa ogtihiin waxaana la rabaa in jihaadka cadowgan waxaa jirta meelo uu maaragtay kookooban oo baaqa ka yahay sida degmada ceeldheer oo kale ilaahayna subxaana wa tacaala wuxuuna faray gaalada sideedaba hadday muslimiinta ay ka soo duusho meel ay ka qabsato deegaankooda ay timaaddo in la dagaalamo la yska saaro gaalada wa akhrijuuhum min xaysu akhrajuukum walfitnatu ashaddu min alqatl meelaha ay ku soo hareen baaqa ay ka yihiin waxaa la rabaa odayaashiinna ciidamadiinna iyo bulshadii guud ahaan anagoo u kala haraynin jeesh hadday yihiin walaaye hadday yihiin iyo qabaa'ilkii ciidamadooda hadday yihiinba nimankaasina gacanta la saaro aa la dhammaystirno waxaa kale si gaara u dardaarmaya dacwada adacwa ila allahi subxaanahu watacaala waa mas-uuliyat ljamiic anaga dhan waa naga rabaa waxa loo jihaadaayona waa ogtihiin in dadka dacwada gaarto risaalada ay gaarto oo rususha ilaahay wuxuu soo diray ay culummada ay u taagnaayeen mujaahidiinta ay u taagan yihiin dadka ilaahay inay caawudaan rabbigii khaaliqaha abuurtay inay caawudaan waay taas markan waxay u baahan tahay laba arrimood way u baahan tahay dacwada inay amni hesho oo dacwada socoto waa la rabaa maadaama deegaamadii hadda oo amni iyo nabadgelyo ay ku jirto nicmihii barwaaqi iyo roob iyo khayr badan la helay in dacwadu markaansi guud ahaan xoog aan saarno qofkii culmaha nabadoonna in dacwada qaybtiis ka qaato qofkii kale in qalqaaladii abaabulka qaybtiis ka qaato waxaana jirtaa dhaqdhaqaaq dacwo oo makaatibta hadda hooshaasi ka holle ay wadaan in marka insha allahu tacaalaa lala tacaawuno garab lagu siiyo arrintaasi waxaan kale u dardaarmayaa walaalaha suquurta iyo khatul ammaam jiro cadowga hortaagan wiilasha ragga qiyaadada ah waxaan idin leenahay horta marka hore jazaakum allahu khayra jazaa waxaad oofideen ballantii ilaahay aad la gasheen cadowgii ilaahay wuxuu ka hoojiyey damacii uu lahaa dadaalkiinni jihaadkiinni juhdigiin ayuu ilaahay ka xoojiyey waan ogtihiin xaaladdooda iyo fashilka maanta ay taagan yihiin waa idin ducaynaynaa jazaakum allahu khayran bulshada muslimiinta maanta iyo wilaayaadka islaamiga ah nashaadka ay ku jiraan nabadda ay ku jiraan waxa sababa waa idinka bulshada muslimiinta maadaama jihaadka ay ku wada jirto laakiin dadka ugu horreeyo oo maanta cadowga shafka u dhigay waa idinka ajarka weyninkiis idinkaa iska leh waxaan idin dardaarmaynaa jazaakum allahu khayra jazaa inaad adkaysiga iyo sabarka iyo musaabarada inaad ku dadaashaan yaa ayu aladiina aamanuu sfiruu wasaabiru waraabituu cadowgu waa jabay wuxuu u baahan yahay saacadaha iyo wakhtiyada haray in loo sabro jihaadkan waa sabarkaas iyo musaabaradaas jazaakum allahu khayra jazaa idin leenahay waxaan kala rabaa fursadan inaan ugu faa'iidaysto soo dhoweynta aan soo dhoweynaayo filimkii ay soo saartay alkataa'ib kaasoo ka hadlaaya ama soo bandhigayay fadaaxadda iyo xadgudbida iyo dulmiga ay kula kaceen dowladaha kufriga gaar ahaan maraykanka bashariyada dhammaanteeda ay ku sameeyeen gaar ahaan dadka muslimiinta ah filinkaas runtii wuxuu dhiirigelinayay dadku maanta jihaadka iyo halganka dowladahaas gaalada kula jiro waxaan idin leenahay rijaaluliclaam jazaakum allahu khayra jazaa muslimiintu runtii waxa u soo bandhigteen codowga dhaqarta lu maagan yahay muslimiintu ilaahayna subxaana watacaala horey u sheegay wadduu maa canidtum qad badat ilbaqdaa'u min afwaahihim wamaa tukfii suduurum akbar akhiiran waxaan adkaynayaa salaamtii iyo ducodii akhuna wa amiiruna abu cubayda odayaasha ay u direen waxaan leenahay jazaaka allahu khayra jazaa runtii waa ku ducaynaynaa waxaana kaa dalbanaynaa inoo soo ducayso waxaana ku sugannahay ballantii iyo dadaalkii laiska ogaay faqrigii iyo meeshaan ku aadannahay muslimiinta ugu aadannahay inaan dadaalno ayaan ku sugannahay insha allahu tacaalaa waxaan ku leenahay ilaahay ku xafido adiyo ragga garabkaaga ah muslimiintana ilaahay codowga haka dulqaado insha allahu tacaala waa la guulaysanayaa shicaarkeenana waxa waaye ima nasru wa ima shahaada acmaasheen ilaahay waxaan weydiisanaynaa in khayr iyo shahaada noogu khatimo وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
gabagabada barnaamijka dhow waxaa waraysyada ayaan dhegaystayaal isla soo gaarnay taliyaha cusub ee booliiska dowladda federaalka ayaa kulankiisii ugu horeeya wuxuu la qaatay safiirka dowladda swiden u fadhiya xerada xalane ee magaalada muqdisho taliyaha cusub ee booliiska ciidanka dowladda federaalka sareeye guuto asad cusmaan diyaano ayaa kulankiisii ugu horeeya waxaa lagu soo waramayaa in uu la qaatay nin lagu magacaabo jokom weyn kulanka ayaa waxaa looga wada hadlay arrimo muhiim ah oo ay ka mid yihiin sida hadalka loo dhigay in la dardargeliyo xiriirka ka dhexeeya ciidanka booliiska dowladda federaalka iyo sidoo kale swiden waa sida lagu qoray bayaan ka soo baxay taliska booliiska dowladda federaalka kulankan ayaa noqonaya kii ugu horeeya tan iyo markii loo magacaabay xilligaas waxayna dad badan oo soomaaliyeed su-aal iska weydiiyeen sababta keenta in mas-uuliyiinta dowladda federaalka marka sidaas loo magacaabo ay kulamala yeeshaan safiirada ah shisheeyaha u fadhiya xerada xalane ee magaalada muqdisho
فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد waa hagaag dhegaystayaal intaas ayaan caawa ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhuuxa waraysiyada kan mid la mid ah inta aan dib ugu kulmi doonno assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي